la tashanayna ama wada qabanayna xisbiga wadani ee macaaridkaa labadaa xisbi qaran in ay shirka guddi usoo saaraan guddidii haddan lixdii qof wadanina iyaguna lix qof labayo tobankaa qof inay wada shaqeeyaan oo ay isku dabrideen maxaa yidhi shirkii qaran shirkan haddaba waa maxay ujeeddadiisu sidaa guddoomiyuu sheegay waa national dialogue waxa wey waa dadku inay wada hadlaan waa markii somaliland shirar badan baa la qabtay shirarka badanna waxay ahayn shirar meelo gaara uun tilmaamaya laakiin shirkani waa shir ka hadlaya qarannimada somaliland maxaa inoo qabsoomay maxaa inaga qabiyaa sidee baan u qabsanaa weeyaan maaha shir lagu macaaridayo dowladda oo la doonayo inuu dowladdu inuu la iskaga yooyootamo maaha waxa weye waa shir aanu doonayno inay wax ka soo baxaan waxa ay ka soo baxaanna inay hir galaan oo ay socdaan oo dadka u noqdaan base iyo future ay dadkeenu ay maaragtay hiigsadaan waxaanaan jecelnahay sidaa guddoomiyuhu sheegay inaan ku casinno xukuumadda xisbiga kulmiye golayaasha qaranka aqoon-yahanada odayaasha haweenka dhallinyarada bulshada oo dhan runtii laysugu yimaado oo laga hadlo arrimo aada u fara badan oo ay ka mid yihiin wadahadallada soomaaliya ee aynu wadnay sidaynu u wadnay sidee baan usii wadi karaynaa maxaynu doonaynaa inaan ku darsano for example qodobada kasoo bixi karaya oo kale waxa kamid inaan dad aqoonle ku biirino wadahadalladaasi dad khubaro ah aynu fahnano ujeeddada leeyihin iminka markaad aragtid mar walba markay madaxda soomaaliya hadlayaan waxayna anaga ujeeddada aan ka leenahay wadahadalladaasi waxa weeyaan midnimadii soomaaliya innaguna waa inaanu caddaynaa ujeeddada aanu ka leenahay shararkaasi inay tahay aan la hadlayna soomaaliya inay somaliland noqoto dal gaara oo ictiraaf oo si walaaltinimo leh aan ugu kala baxno dadkdadka dadka walaalaheena soomaaliya marka inaan dib u eegno waxyaalaha inaga qabyada xagga dastuurka waxyaalaha dhibaatada inaga haysa tahriibta aynu eegno waxyaalaha shaqa abuurista sidan dadkeena shaqa u abuurka dhaqaalaha inaynu ka hadalno waxyaalahaasoo fara badan ayan waxaan doonaynaa inay somaliland noqoto dal adag oo dhaqaalo adag leh oo istaraatiijiyad siyaasadeed leh oo arrimaha dibadda ah oo ku wajahan arrimaha xagga dhaqaalaha ah oo ku wajahan arrimaha xagga arrimaha bulshada ah marka in mar laysu yimaado le war maxaa inoo qabsoomay oo la wada tashado waa arrin loo baahan yahay waxaana ma ahana maxay ahayd sidii laga fidinayay shirkan markii horeeto iminkana sidaa oo u muuqato waa shir runtii cid walbana aan laga lahayn oo cid gaara aanay lahayn annagu gogashu bandhigayna haddaanu nahay labada xisbi laakiin reer somalilan oo dhan baa usman xukuumadda waxaa la doonaya lafrigeeda inay kasoo qayb gasho oo arrimaheeda ajandaheeda wixii ay doonayso wixii ay doonaysa in laga caawiyo diyaar baan anagu lana xisbi ahaan labadayada xisbiba inaanu caawino war markaa arrin wadaniyad ah ayanu ka hadlaynaa shir wadaniyadaanu ka hadlaynaa kama hadlayno anagu shir la doonayo in lagu yooyootamo ama dowlayo dowladda lagu yaro dhaliilo ama waxaas waxaan doonaya wax ka soo baxaan oo runtii waxaasnana ay wax inoo hirgala noqdaan oo aynu fikirno adduunka wayna ka dhacdaa meelaha kale o dhan wadamadu markay national strategy ay samaystaan ama wax qaran oo guud istraatiijiyad cad oo ku wajahan meelaha galagaarka ah ee bulshada marka ixtiraafkiinii oo baryahan aan cidba ka hadal xagee loo maraa maxaa inaga hortaagan inaan waxaasoo dhan isweydiino oo waxaan u baahannahay oo dadkeenuna u baahan yihiin waanan anaguna xisbi ahaan waanu isla qaadanay shirkaasina insha allah guddidaasi ayuunba hadda ka bacdi aan ku wareejinay labada iyagaana mar walba progresska ama waxyaalaha ay qabsanayaan ayuunbaad agga xaafad ahaan aad kala xidhiiri doontaan madasha wadatashigu waxay ku soo wareejisay labada xisbi qaran labada xisbi qaran baa markaa ajandaha bayska uu shirka u dhacaayo wadaya maaha uun lama odhanaayo uun sida anaguna aanu sheegnay waxa weeye waa shir aan jecel lahay in dalka laysu wada yimaado dowladduna ay ka mid noqoto xisbiga kulmiya ka mid noqdo involve lagu wada noqdo oo arrimaha qaranka laga hadlo maaha wax dimis maaha waa wax dhisid wallaahi horta taas waa mid gaar ah mana jeclin inaan xisbiyadii days haystay kaleeto inaan u kala eexano waan u ducaynaynaa inuu ilaahay isu soo hadeeyo waan u ducaynaynaa wixii hore ay ku heshiiyeen inay isku raacaan oo ilaahay maaragtay isu keeno oo isu soo ururiyo